magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilowday dhegeysiga dacwad la xiriirta dilkii guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiim cabdiraxmaan dhegajoon oo bishii janaayo kow iyo labaatankeedii goor dambe oo habeena lagu dilay muqdisho warbixinta waxaa muqdisho noogu soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle dhegaysiga maxkamadan waxaa goobjoog ka ahaa dadweyne ay ka mid ahaayeen qoyska ehelada marxuum cabdixakiin dhegojuun guddoomiyihii hore degmada hodan waxaana maxkamadda la hor keena toddoba eedeysane iyo eedeysane baksad ah oon ku jirin gacanta hay-adaha dowladda maxkamadda waxaa la hor keena markhaatiyaal gaashaanle maxamed cabdiqaadir mooshin wuxuu ahaa taliyihii saldhigga waaberi wuxuuna bilowgii dhacdadan uu ka mid ahaa dadkii loo soo xidhay dilka guddoomiye cabdixakiin dhegajuun balse markii dambe maxkamaday sii daysay mooshin ayaana maxkamadda horteeda tafaasiil ka bixiyay sida uu ku dhacay dilka maadaama uu ahaa goobjooga xaadir ku ahaa halkauu dilku ka dhacayo habeenkaas
habeenkii koo iyo labaatanki dhacdada dhacaysay xilli dambe oo lix saac ku dhow waxaan kasoo baxay guri ku yaallo degmada cabdicasiis intii aan soo socday oo aan soo maraayay waddada dhexda oo aan xaafadeeda hoygeyga usii socday soo wacay gaashaanle shuceyb cabdi maxamed taliyihii saldhigga wadaag oo markaas iga codsaday in aan isaga u imaado culays tuugo iyo muqaadaraad qaadoo la qabanayo si aan uga caawiyo isjiid ka dheer kadib oo aan rabay in subaxii waalidkiiba markaa safar ahay inaan u tago aan u sheegay in ciidanka aan siinaayo kama dambeyn saldhiggii aan tagay wuxuu iga warbixiyey in tuugo burcad ah iyo qaad gaari qaada qooqana oo qaad wado oo niman militariya oo hubaysan ay saaran yihiin inuu kasoo baxaayo meel dhaho gubadley isagana isla markaas lagu wargeliyey oo ay soo socdaan uu u baahan yahay inaan ka caawiyo aniga isagoo wada joogno saldhigga holwadaag waxaa saldhigga nagu soo biiray oo noo imaaday taliyihii hore ee qaybta weli oo cadde gaashaanla bashiir cabdisiyaad
gaashaanla bashiir cabdisiyaad wuxuu ahaa taliyihii qaybta weli oo cadde waxaana hoos imaanaya saldhigyada xamar jajab waa beri hodan iyo howlwadaag oo dilku uu ka dhaca habeenkaasi maxkamadda ciidamada horteeda ayuuna ku bixiyo xogta sida uu ku dhacay dilka guddoomiyihii hore degmada hodan cabdixakiin dhegajuun xilligaas dhacdadu ay dhacdaysay koo iyo labaatankii january aniga waxaan ahaa taliyaha qaybta weliba cadde waxaa isoo wacay shan saac iyo daqiiqado la jira taliyaha saldhigga howlwadaag ducaab cabdilmuxuud wuxuu igu wargeliyey gaadiid muqaadiraad wada inay soo gelayaan oo xiriirkooda iyo qabkooda uu haayo soona socdaan kahortaga muqaadiraadkaas iyo howlahaasna horay amarkan ku siiyey oo aan ka shaqeeyay muddo waxaa lagu soo qabtay iyo hadday dad tahay hadday agabkaan maxkamadda la horkeeni jiray shuceybu uu soo booyey wuxuu yidhi taliya anaa ku filan wax barbaleenna ma lahan dhammaan yaan ku wada dhafrin shaqadaasna anaa qabanay sidaas ayuu obrashinkiiyo hawshii oo ku galay bacdiinna waxaa igu xigtay rasaasta dhacaysa anoo kormeerkaga socda wuxuu gacanka iga soo jiiyey in baabuur ou xabadeeyey rasaasas ku fureen bacdiinna gaarigii oo gadaal u baxay ribs oo gashaday waxaan ku yidhi wax khasaaraa ma jiraan wuxuu yidhi kama faahfaahin karo wax khasaaraa waa soo baxay meel baxintan soo mara haddana mar labaad igu soo celiyey wuxuu yidhi waa guddoomiyihii degmada hodan maxaa gaaran kuuri igana uusa jawaabin sidii ayaan goobta ku imid waxaan xaqiijiyey guddoomiyihii bulshadiisa dhaawaceediyaan awliyey dabacdina labadii igal gudbooneed saraakiishiiaan u yeeray waxaan kuyihi nin walba isaafka uu wato horyaha ka qaado saldhiggan ugu wada xidhay sidaas ayaan hubkii uga dhignay iskartii ayaga saraakiishii aan kusoo xareeyey
haar ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada jenaraal cabdulaahi buule kamey ayaa maxkamadda hor keena cadeymaha ay u hayaan eedeysanayaasha maxkamadday hor keeneen
hal qof in ka badan dembi ay wada jir u galeen taasna maxkamadda hortee nimankan dembiga inay wadagaleen nin walba kaalintuba ha ku lahaado waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahin ay keenaysaa markay maragga dhegaysateen hal shaksi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurka ku soo dhaafo oo soo sheegay mahane inta kale rasaas bay dileen qaar waa caddaymihii dhakhtarka oo marxuumkii dhintay xabadii ku dhaca intay leekaan qaabku u dhintay iyo kuwa dhaawacaba oo haddeertaan aan soo qaadan natiijadooda waa hubkii qaar oo ah laba qori oo beeka emaya lix aake oo foransigu uu caddaynaya intii rasaas ay ka dhacday qoryaha xabadihii ka dhacay uu caddaynayo fuuqaqii goobtii laga soo aruuriyey qareenka difaacaya eedaysanayaasha la hor keenay maxkamadda ciidamada abuukaata cabdulaahi macalin xudiin dudaaye ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay fulinayeen awaamiir la faray oo ahayd inay baacsadaan soona qabtaan qaadka kenya taasoo dowladda soomaaliya ay mamnuucday eedaysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay baacsadaan qaadka eedaysanayaashu way ku qasbanaayeen in ay fuliyaan awaamirta dowladda ee ah jaadka kenya ka imaanaya in la mamnuucay amarkaas ayagoo gudanaya falka ka dhashay maanta in loo ciqaabo waxay dhalin kartaa in la waayo asgari qaran oo shaqo loo tiro soo guto saa berri yo u eedaysnaa doonaa in la waayo asgari qaran ee shaqo loo diro soo guto waxay burbur ku tahay ama ay dhib ku tahay qarannimada soomaaliya oo ku tiirsan howlaha ciidanku ay qabanayaan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa soo hora maxkamadda garmaqalka dhanka ka ahaa toddobada eedaysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedaysanaha maqana baxsadka ah intaas ayuu maanta ku egyahay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo wakhtiga la muddaynayo aadaa umahadsantiin cabdulqaadir okey v o a muqdisho